فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada oo aad gebi ahaanba caawa ku maqli doontaan wararkii ugu dembeeyey weeraradii cagmarinta ahaa ee maanta ka dhacay walaayada islaamiga ee shabeellada dhexe waxaan soo gudbi doonnaa falanqayno iyo warar la xidhiidha dhacdooyinka waxaana ka mid ah waaliga walaayada islaamiga ee shabeellada dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kabaku tukade oo ka hadlay weeraradii maanta dhacay إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو
waa hagaag mar kale dhegaystayaal waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aynu ku bilowno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka waxaynu barnaamijka ku bilaabaynaa bayaan ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku aadan weeraradii maanta ka dhacay walaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe waxaana isha soo mariyey oo nala socodseynaya waryaheena maxamed cali aadan taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray dagaallo culus oo maanta ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe kuwaasoo lagu laayay askar badan oo ka tirsan dowladda federaalka qaybaha hore ee war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in deegaano gaaraya ilaa lix ay maanta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weeraro kala duwan ku qaadeen kuwaasoo gebi ahaantoodba ay gacanta ku dhigeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab war-saxaafadeedka oo ciwaan looga dhigay faahfaahinta cagmarinta saldhigyada murtadiinta ee shabeellaha dhexe ayaa waxaa lagu bilaabay sida tan ciidamada mujaahidiinta ayaa allah fadligiis waxay weeraro cagmarin ah ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka riddada ay ku lahaayeen deegaanada kale ah ceel cali axmed cali fooldheere daarunicma alkowthar ceel baraf iyo deegaanka caadley oo dhammaantood ka wada tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe waxaa war-saxaafadeedka lagu sheegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay guud ahaan si buuxda gacanta ugu dhigeen dhammaan saldhigyadan iyadoo sidoo kale la raaciyey khasaaraha ka dhashay weerarada waxaana lagu yidhi mujaahidiinta oo allaah kaashanaya ayaa dhowr jiho weeraro qorshaysan uga qaaday saldhigyada ay ku sugnaayeen cadowga allaah dagaallo saf ballaaran ah kadib mujaahidiintu waxay allah fadligiisa buuxda gacanta ugu dhigeen dhammaan saldhigyada murtadiinta ee la weeraray waxaana halkaasi cadowga lagu gaarsiiyey khasaare lixaad leh oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira tirada maleeshiyaadka murtadiinta ku halaagsamay dagaaladii maanta dhacay ayaa waxay gaaraysaa sagaashan iyo saddex murtad oo ay ku jiraan saraakiil halka lagu dhaawacay in ka badan boqol koob iyo toban askari waxaana maleeshiyaadka murtadiinta laga qabtay maxaabiis dagaal kuwaasoo hadda ay gacanta ku hayaan mujaahidiinta ayaa la sii raaciyey war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab markan waxa uu bayaanku soo gudbinayaa gaadiidkii iyo saanadii milatari ee u gacan galay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana lagu yidhi allah fadligiis waxay mujaahidiintu sidoo kale gacanta ku dhigeen dhammaan agabkii sahaydii iyo saanadii ciidan ee taallay saldhigyada murtadiinta lagala wareegay oo ay ku jiraan toddoba gaadiid ah kuwaasoo isugu jira gaadiidka xamuulka iyo gawaarida loo yaqaano tiknikada ay qoryuhu ku rakiban yihiin allah ayay mahadoo idil u sugnaatay oo addoomihiisa mu'miniinta ah guuleeyey cadowgiisa dulleeyey kelimadda towxiidkana kor yeelay ayaa sidoo kale lagu yidhi war-saxaafadeedka qeybaha dambe ee bayaanka waxaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo in dhammaan dhulalka muslimiinta ay ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah waxayna ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed ugu baaqaysaa inay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada ay cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga heystaan ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto duulaanadeeda barakaysan iyo jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ah ilaa geyiga muslimka ah ee soomaaliyeed ay ka saaraysa cadowga horarka ah ee kusoo duulay shareecada allahna si buuxda uga hirgelinayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ah ayaan sii tallaabsanaynaa haddaba sidee haye dadka isticmaala baraha bulshada u hadal hayaan weeraradii maanta caawana waa sidee dhulkii lagala wareegay dowladda federaalka waxaa arrimahaas la socday hoo inooga warramaya cabdifataax maxamed qaasim bismillaahi raxmaan iraxiim aad baad u mahadsan tahay haashim cabdinaasir haddaanu ku horeyno goobihii maanta lagu dagaalamay ee lagala wareegay dowladda federaalka xiriiro kala duwan ayaan la sameynayey daqiiqadihii ugu dambeeyey xaaladda califool dheere ceel cali axmed ceel baraf oo galabta ay ka baxeen alkowthar daarunicma ee dhammaantood way degan tahay waxaana xogta aanu ku helaynaa in ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka ahna maanta sidii ay u firxadeen ay xaaladoodu ay tahay deegaanada qaar durbadiiba galabta casarliiqi dadkii shacabka ahaa ee rasaasta iyo dagaalada ka cararay saakay ayaa dib ugu soo laabtay markay ogaadeen in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay halkaa ku sugan yihiin waxaana intaa dheer in deegaano dhowr ah oo shabeellaha dhexe iyo hiiraan dhaca baqdin xoogan iyo qalqal uu caawa ka jiro oo markaa dadka qaar ay isweydiinayaan suurtagalnimada sida ay kusii joogi karaan saacadaha soo socda ciidamada ee dowladda federaalka ah maadaama saaxiibadood meelo fara badan ee laga saaray dhulkaasina mataqaanaa halis badan ay uga muuqanayso sida dad badan oo dowladda federaalka taageerayaasheeda ka mid a ay barahooda bulshada kusoo qorayaan marka aan si gaara usii eegno anigoo ambaqaadaya su-aashaada baraha bulshada runtii tan iyo maanta si aad ah ayaa looga hadalhayaa weerarada culus ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qaadeen tebinta tooska ah ee warbaahinta islaamiga ah ee maanta sameynaysay waxay ahayd tebin ay aada ula socdeen dadka soomaalida ah iyo dadka kaloo ajaanibta ah xataa dal iyo dibadba iyada oo dowladda federaalka maanta aanay wax war ah ee aanay warbaahinteedu ka oran dagaaladaasi oo la taaban karayo marka laga yimaado waqtiyadii dambe oo markaa ay sheegeen inay ku adkaadeen dagaaladaas xilli indhahooda ay ku arkeen sawiradii ciidamada dowladda federaalka laga dilay oo la baahiyey gaadiidkii laga qabsaday iyo deegaanadii oo markaa sawiradooda lasoo bandhigay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku sugan arrintaasina warkii ay soo saareen ayuu fadeexad iyo ceeb ku noqday tebinta warbaahinada islaamiga ah xooggeeda waxaa ka markhaati kacay xubno mas-uuliyiin ka soo noqday dowladda federaalka waxaa ka mid ah guddoomiye ku-xigeenkii gobolka banaadir ee amniga ninka lagu magacaabo caliyaro cali wuxuu sheegay afar furin ayuu maanta dagaal gacmaha la isula tegay uu ka socdaa buu yidhi maanta ayuu soo qoray warkan wuxuuna yidhi saxaafadda cadowga shaqo ayay haystaan aad bay u shaqaynayaan ayuu tilmaamay wuxuuna xusay in aad loo tabinayo dhacdada iyo hadba sida ay weeraradaasi u dhacayaan daqiiqad daqiiqad iyo sawirada lasoo bandhigayo ayuu tilmaamay isaga oo dhaliilay warbaahinta iyo telefishinka dowladda federaalka ah oo uu ku tilmaamay kuwo ka gaabiyey inay arintaasi ka hadlaan ama ay xog markaas soo bandhigaan wuxuuna ku eedeeyey weliba in xaqiiqda ay baal maraan mar kasta oo waxyaabo marin habaabin ah ay soo dhigaan warkan ilaa hadda wuxuu ku qoran yahay bartiisa facebooka ninka lagu magacaabo caliyare guddoomiye ku-xigeenkii gobolka banaadir ee dhinaca ammaanka baraha bulshada haashim sidoo kale waxaa qabsaday dad loo tacsiyeynayo oo ciidamo iyo saraakiil isugu jira oo markaa fara badan waxaana ay ka mid yihiin kuwii ku dhintay deegaanada maanta la weeraray sida ceel cali axmed cali fooldheere alkowthar idaaru nicma iyo meelaha kale ee lagu galay askarta ee dowladda federaalka ah dadka loo tacsiyeynayo ee baraha bulshada sawiradooda la wareejinayo ee aan xaqiijinay inay ku dhinteen weeraradii maanta waxaa ka mid a nin lagu magacaabo mahad abuukar odowaa wuxuu ku magac dheeraa baa laleeyahay faraweyne ninkaas cali fooldheere ayaa lagu dilay sidoo kale waxaa loo tacsiyeynayaa oo baraha bulshada sawirkiisa la wareejinayaa nin lagu magacaabo abshir cabdulaahi maxamed waxaa kaloo ka mid a nuur maxaad axmed wuxuu ka mid yahay xubnaha lagu dilay dagaaladii maanta sidoo kale maxamed cabdulaahi nuur oo ku magac dheer cantuug ayaa ka mid ah raggii lagu dilay maanta weerarada waxaa ka mid ah cabdiraxmaan maxamed iidow oo loo tacsiyeynayo baraha bulshada sawirkiisa lasoo dhigayo sidoo kale taliyihii booliiska hirshabeelle ayaa dhaawaciisa uu aad u liitaa ninkaasoo cali fooldheere maanta isagana dhaawac halis ah lagu gaarsiiyey marka dadka qaar xogta meydadka waxay ka arkayaan sawirada maanta ay baahisay alkataa'ib qaarkoodna dabcan telefoonnadeeda ayay wacayaan oo markaa ciddii haysa ay uga soo xaqiijinaysaa in la dilay qaarna saaxiibadood oo cararay ayaa eheladooda u xaqiijinaya in ay markaasi dhinteen aad ayaa baraha bulshada looga hadalhayaa weeraradii maanta dad badan ayaa taageeraya xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo in maanta halkaa lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka ah halka qaar kale ay aragtiyo ka dhiibanayaan warbaahinta dowladda federaalka quus ayaa ka muuqanaysa markaad isbarbar dhigto dadka taageersan ee ku faraxsan weerarka ee baraha bulshada codadkooda soo dhigaya shucuurkoodu aad buu u kacsan yahay si geesinimo leh ayay u hadlayaan waxaa ka muuqata dhiiranaan dadka dowladda federaalka taageersan ee barahooda aragtiyaha ka dhiibanayana runtii aad bay u murugaysan yihiin murug ayaa ka muuqanaysa maadaama wakhtiga uu yaryahay laba qof ayaan tusaale usoo kala qaadanaynaa oo kala taageersan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dowladda federaalka waxaan ku horumaraynaa qof taageersan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo codkiisa soo dhigay baraha bulshada الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده إله إسلام قولي إله إسلام قولي إله قالض إيه iyo kawaqaadkooda ilaahu isku dar ilaahu dulley ilaahu qofkii diintaada u nasreey ilaahu guulaysii ilaahu qofkii diintaada dulley ilaahu guulaysii ilaahayow dimuqraadiyadda waa kasoo horjeednaa waxaanu leenahay innaa buraa'u minkum intuu nebi ibraahim dhahay aabihiisaan leenahay innaa buraa'u minkum wamimaa tacbuduuna min duuni illaah kafarnaa bikum afcada waxaan ku leenahay kafarnaa bikum wabadaa baynana wa baynakum alcadaawa والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده أهلا لنا إله مسلمين إله قوليسي إله مسلمين إله قوليسي نصر بنائف إله إله نو إله نصر نوسو دجي كتاب إله إن لسكو حكم الصومالي إله كس إله وراية توحيد كراية هنن إله يسن كتاقنانين
kaasina wuxuu ahaa mid ka mid ah dadka taageersan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee faraha badan ee baraha bulshada qoraalada iyo codadka ee ku baahinaya ee kuna bogaadinayey weeraradii maanta ka dhacay shabeellaha dhexe dadka taageersan dowladda federaalka haddaan midkood soo qabto waxa uu sheegayaa wixii maanta dhacay inay uga murug badan tahay inuu ka baqayo magaalada muqdisho in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gacanta ku dhigto
inay xamar qabsadaan ka baqaa barafkaan dii qabsadeen xamar adi caawa haystaan adi kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah xubnaha taageersan dowladda federaalka aragtidiisana waxa uu ka dhiibtay warbaahinta ee dowladda federaalka ah intaas waxaa ka sii yaab badan ee baraha bulshada waxaa qabsaday askari ka mid a ciidamada dowladda federaalka ah ee lagu dhaawacay deegaanka ceel cali axmed ninkan ee, docda ayuu ka duleelaa funaanadiisa ee, dhiig fara badan ayaa ku yaala ee, dad saaxiibayaashiisa ayaa soo duubay baraha bulshada ayaa lasoo dhigay wuu hadlayaa wuxuu sheegayaa in meel halis ah la keenay qoomamo ayuuna muujinayaa war feerahay igu dhufteen saaka feerahay igu dhufteen ilaahay waxaan ka baryey feeraha wixma wixmaa ku dhuftaana feerahay igu dhufteen saaka waa daateen war inay dilaan waa malaynayn qarankan dhaawan waana laayay saan ugu dagaalamayna juf juf waan ku noqonay war war warna haydiin saakee waa ku go'onaa meeshaan
haddaba waxaa kaloo la hadalhayaa ugu dambayntii haashim ciidamo badan oo lagu la'yahay ee dagaalka ayay soo qorayaan dad badan oo saraakiil iyo ee taageera- taageerayaasha dowladda federaalka isugu jira dad badan ayay tilmaamayaan in nolol iyo geeri lagu la'yahay walow xarakada mujaahidiinta al-shabaab warkii ka soo baxay lagu xaqiijiyey inay jiraan maxaabiis laakiin tirada maxaabiista ayaanan ee lasoo bandhigin taasoo qudheeda su-aalo badan ee ku dhalinaysa een, qof walba oo tabaya een, ciidamo iyo saraakiil ku maqan dagaaladii maanta ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ah ayaan isla maraynaa waxaa inagu soo maqan waaliga ah walaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo ka hadlay weerarada balse maanta ciidamo badan oo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa ku dhintay dagaalada qaar kale maxaabiis ahaan ayaa loo qabtay sidaba aad bayaanaadka ku dhegaysateen haddaba maxay ciidamada dowladda federaalka u dhimanayaan waxaan su-aashaas hordhignay asheekh cabdililaah oo ka mid ah culummada diinta islaamka بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آه سومالي waxay ku mahamaahadaan doqon dibirka ma dheregto doqonta inkasta laga laga laga soo taagantay hadda oo laga adkaado ma garanaysa meesha ka car marka nimankan oo calal uusta ah oo maxaa la yihahdaa nimanka ridada u shaqeeyo askartooda ah ciidamadooda ah maalin kasta waxaan arkaynaa markii goobta la isku helo inay saa ugu leeganayaan weydkooda saas saa u leeganayo oo dhulka u ji- eh, maaragtay loo daadinayo maalin kasta taasaa soo noqnoqonaysa waxaan maanta dhacayna waa wax hore oo soo dhici jiro maalin kasta goobtii laska helo saasaa lagu baabiinayey marka waxaan isweydiinayna nimanka horta maxay u dhimanayaan ilaa qofka bini'aadanka ah naftiisa ma- waxa- kaga qaalisan ma jiro intuu adduunka joogo marka nimanka naftooda maxaa saa raqiis uga dhigay wax liita ka dhigay oo goob kasta intay saa ugu leedaan haddana mar la ay soo rogaal celinayaan soo noqonayaan soo ay u daalaynin marka iyagu horta waxay u dhimanayaan anu laba midun baa is odhan karaa weeyaan inay dee uun tahay sandareertada yare la siinayo boqolka doollar iyo labada boqol haddii u baasa ah ay qaa- ay qaadanayaan gaalada ka qaadanayaan darteedna u dhimanayaan taasna dee qof eh, caqligal maaha qof caqli qaba maarata oo miyir qaba inuu naftiisii wuxuu haysta ugu qaalisan intaa u horo inkastoo la odhan kara dee sababaha ku maarata waxba ma dareensano nimankan darooga iyo uma- waa madax doorsan yihiinba umaba jooga niman caqligooda jooga maaha nin oo caqligiisu jooga inbaa maarata boqol doolar naftiisa dhaafsan kara waxaa kaloo laga yaabaa qaarka iyaga ka mid ah haddayaan dhammaantood bahayn inayba ku faraxsan yihiin waxan ay samaynayaan oo gaaladu waxayna samaynayso iyo dadka in la fidneeyo iyo diintooda maarata in lagala dagaalamo in waxaa lagu soo qanciyadoo fikrahaan ugu qanacsan yihiin way dhici kartaa labadaa mid unbay noqon inay waxan ku qanacsan yihiin oo dulligan ay ku jira la fiican yahay oo xogaaga shahawaadkan loo een, khamrigan loo ogolaado iska cabaan iyo daroogadan iyo dumarkan loo fasaxayo say doonaan maarata uu maarata ma ay u- u- ikhtisaab ugu sameeyaan ama kufsi ugu sameeyaan waxaas uu la macaan yahay oo ay rabaan nolosha- noloshaaba nolol fiican u arkaan oo darteed ay u dhintaan taasna waa wax dhici karo waxaan ku qanacsan yihiin baa lagu soo qanciyey oo ay qanaaco maarata iyo waxay aaminsan tahay ay ay aaminsan yihiin ay tahay waxaa kaloo dhici karta dee inay dad iska daroogaysan oo madax maran oo waxba la socono dagaal gala iska soo gelaya oo markaa shalay bay saaxiibadaha oo dhan meesha ku dhinteen ma garanayo marka kuwan saaka meesha la daadiyay oo kale oo laayay oo kale intaasoo goor baa laga yaabaa dagaalna ka soo qayb galeen haddana way soo taagan yihiin marka iyagu waxay u dhimanaya waxaan leenahay dee waa caqli xumo iyo gaalo inay u adeegaan iyo waxaan gaaladu ay rabto iyaguna maaragtay lagu soo qanciyey oo madaxa looga soo buuxiyey iyo in la daroogeeyo niman maskaxdooda joogta inayan ahayn labadaa mid bayn odhan karraa bay u dhimanayaan wax alle waxay u dhimanayaan ma garan karo qofka caqliga leh hadduu fekero oo isra dadkan maxay u dhimanayaan ma fahmi karo waxay u dhimanayaan wax loo dhinta maaha waxay u dhimanayaan iyagu maarta darabka nimanka kale ka soo horjeeda la dagaalamaya iyagu waxay u dilayaan way yaqaanaan oo nimanka waxay u laynayaan way u caddahay ilaah baa faray inay dilaan oo la dagaalamaan wixii ilaahay diintiisa ka hor yimaado ee gaalooba ee kufriya in la laayo nimankan marka way ridoobeen ridadaa loo dilayaa oo nusuus cadcad baa loo haystaa oo kitaabka iyo sunnaha ku timi oo in la- in la laayo ina faraysa nabigu sal l slam wuxuu leeyahay man badala diinahu faqtuluuh ninkii diintiisa bedela ee ridooba dila muslimiinta amarkaasi haystaan marka mid kastoo diinta islaamka marka hore sheeganaya ama ku jiray ama ku dhashay laakiin maanta ridoobay xal kale male in la dilo wey hataa gaalka maaragtay maxaa la yidhahdaa asliga ah haddaad qabato goobta dagaal ku qabato waxaa laga yaabaa inaadan dilin aad rag kale oo xirtan dhaafsato ama aad maaragtay eh, maaragtay si kale ama iska sii dayso xataa ama aad disho intuba waa ku furan tahay laakiin murtad markaad qabato naf ugu talin maysid isaga dil mooye wax kale meesha ma yaalo fidyana laga qaadan maayo la iskana sii dayn maayo waa la dilayaa isaga En markaa marka eh, mujaahidiintu iyo ragga la dagaalamaya raggan kasoo horjeeda iyagu waxay u dilayaan way yaqaanaan diinta islaamkay ilaalinayaan oo dadkan horarka ah ee gaalada soo dirsatay ee raba maaragtay inay kitaabka ilahay la dagaalamaan oo dadka maaragtay muslimiinta ah ee diintooda haysta ee nabadda ku nool rab- inay barakiciyaan raba oo raba inay dumarka muslimiinta xijaabka ka siibaan oo maaragtay dircu geliyaan oo raba maaragtay inay eh, dadka islaamka ah ay gaalnimo horseedaan dee waa la dilaya waa la iska qabanaya marka raggan la dagaalamaya mujahidiintu way yaqaanaan waxay u dilayaan iyagu ilaah baa faray nebigoodaa faray inay gaaloobeen baa loo dilayaa oo nebi- eh, sal allah alay sl ilahay wuxuu leeyahay ilaahay kore haya wuxuu leeyahay laa tattakhidu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum waman yatawallahum min, minkum fainahu minhum midkii idinka marka hore ka mid ah oo safka muslimiinta ku jiray oo gaaladaas gacal iyo garab siiyey garab iyo gaashaan u noqday kaas waxaa weeye waa waa min adaalimiintu ka mid yahay ay min alkaafiriin weeye in allaha laa yahdi qowm aalimiin bay kus- aayad kusoo gabagabowday marka nimankaas waa niman diinta ka baxay oo dulmiga lagu sheegay waa dulmiga weynaa kufriga habay ku dhaceen sidaasaa loo dilaya nebiguna waaba inoo sheego wuxuu yidhi man badala diinuhu faqtuluuh nusuus cad baa la hayaa oo lagu dilayo waxaa laga ilaalinaya oo laga ilaaliya xurumaadka islaamka la ilaalinaya baydada islaamka la ilaalinaya diinta islaamka iyo kitaabkan la ilaalinaya in lagu dhaqmaa la rabaa ilaahay maaragtay in la difaaca ayaa la rabaa iyaguna inay waxaa rabaan khadka ka saaraan oo dadka diin la-aan dhigaan oo dadka gaalada u u duleeyaan bay rabaan marka iyaga waxaa loo dilaya waa la yaqaanaa laakiin iyagaan la garanayn waxay u dhimanayaan iyagaan waxay u dhimanayaan la garanayn oo waxay u dhimanayaan wax qof caqlila u dhinto maaha laakiin saan hore u sheegay niman caqligii maaragtay aan caqliga u joogin oo darogaysan inay iska yihiin iyo niman waxaan la cabsiiyey afkaartan gaalada ee oo la macaan tahay labadaa mid un bayna odhan karaa intaa ayaynu iska la kusoo gaabsananaa hada wa sala allahu calaa nabiyina maxamedin wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag markaana waaligaah walaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ee sheekh yuusuf sheekh ciise kabakosokade ayaa ka warramay weeraradii maanta ah lagu jibayey ciidamada dowladda federaalka ah ee ka dhacay gobolka shabeellada dhexe waraysiga ah oo ay qaaday idaacadda al andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sida tan u dhacay
bismillaahi araxmaani araxiim waxaa inoo suurto gashay inaanu waraysanno waaliga wilaayada islaamiga shabeellada dhexe sheekh yuusuf kaba ku tukade sheekhana marka hore kusoo dhowow idaacadda islaamiga ah ee al-andalus jazaaka allahu khayra waa ku dhawahay walaal n sheekh yuusuf sidee maanta wax uga dhaceen deegaano ka tirsan shabeellada dhexe bal warbixin naga sii bismillaah alxamdulilah wasala allahuma wasalam cala nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi waman waalaah qaala tacaala ina aladii farada calayka alqur'aana laraaduka ilaa macaad qul rabbii aclamu man jaaa bilhudaa waman huwa fii dalaalin mubiin ilaahay subxaanahu watacaala ku mahadsan maanta waa maalin khamiista ahayd maalin soonka la suneeyey ay tahay waa khayr badan nabigu soomi jiray waxaa mujaahidiinta wilaayada shabeellada dhexe u suuro gashay in ay cagta mariyaan wax alla wixii murtadiin iyo macawisley iyo dhulkan shareecada ilaahay kusoo duulay ilaahay fadligii waxaana wax ka dhaceen meelaha wax ka dhaceenna waxa weeye meesha la yidhaahdo degmada mahadai afarta tuulo meesha dadku ay u yaqaanaan oo ciidanku ilaa hadda ay ceelbaraf iyo ay joogaan califool dheere iyo eh, dhulkaas eh, dhinacan degmada aadan yabaalna eh, waxaa la qabtay cali axmed iyo alkawsar degmada ruumigoodna hal tuulo oo ay oo ka dhineed ayaa la dhamaystiray marka maanta mujaahidiintu waxay cagta mariyeen cadowga ilaahay waxaana ka dhacay halkaas farxad aad aad iyo aad ay ummadda ugu riyaaqday mujaahidiintuna ay aad ugu farxeen waayahay n sheekhana bal waxaad nooga warantaa khasaaraha cadowga maanta lagu gaarsiiyey dagaaladii dhacay walaalow khasaara xoog la ayaa la gaarsiiyey cadowga ilaahay waa ku mahadsan waqudaca daabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabi alcaalamiin maanta dayadan iska dhaafay saraakiishoodi yaa la waray xagga gaadiidkana gaadiid badan ayaa laga furtay oo kuwa dagaal iyo kuwa kalo adeegsiya walilahi alxamdu dhaawacuna intaas waa ka badan yahay waa inta aan aragnay waxay ay ay ku qaateen ay la carareenna waa waa dhici kartaa maba dhici karto in aan wax un aysan hore u qaadan marka khasaaruhu aad ugu xulisa maanta waa gartay deegaanadii maanta ay dagaaladu ka dhaceen waa sidee xaalkooda yaase hadda gacanta ku haya sheekhana deegaanadii aan hore usoo sheegay kulligood waxay gacanta ugu jiraan mujaahidiinta waana degan yihiin dagaalkina waa ka dhammaaday dadkii ayaa muxaadarooyin loo hayaa soo dhaweyntaa ka socota dadkii isu soo baxyo iyo tahniyadeyn ayaa ka socota dad is- islahay isjeclaay oo muddo iswaayey ayaa is helay falilahi alxamdu marka wadankii waa nabad wuxuuna kusoo noqday sidii uu ahaan jiray laba sanadood ka hor inta aan cadowga asalka ah iyo murtadiintu aysan iskusoo- isku soo bahaysan dowladda shareecada islaamka sidiisii ayuu ku noqday waa gartay n deegaanadan imise ayay cadowga ku sugnaayeen maxayse dhibaato ka geysteen walaalow sidaad og tahaybad cadowgaanu waa xamladii la dhihi jiray xamladii gurguurka iyo macawsley ee soo bilaabatay laba kun iyo laba iyo labaatanka soo bilaabatay haddana aan joogno laba kun iyo labaatan iyo shan aan joogno marka waa muddo saddex sanadood ku dhow ayaa cadowgaasi laba sano iyo xoogaa ayuu meeshaas joogay marka wuxuuna ka geystay gabad fallo aad u weyn ee wuxuuna ku cayaaray dhammaan inta bini aadamka oo ka naxo hadday diintaa ugu horreysay oo la diriray dhaqan kastuu diinay dad le qof kale waa lala diriray gabdhaha xijaabkaa laga dhigay culimadii oo dhan waa la baabaashay mid xabsi la geeyey mid loo hanjabeeyey mid la dilay mid la dhacay noqdeen yaalay fisqi iyo fasaadkii de- bedelkii diinta ayaa la fasaxay adiga waxaa ka talisay akjaaf akhyaara ka talin jirta meesha waa meel akjaaf oo ka talisa akjaaf meelay ka talisay noqotay Ee, gabdhihii waa la kufsooy way kufsadeen gaaladii waxay sameen xoolihii waa iska qalan waa iska qalan jireen dukaanta waa iska dhici jireen adiga dhibkay ka gaas geysteen gobolka shabeellada dhexe xisaab ma laha waxay isku ka daran taas boqolaal qo- boqolaal qof ayaa ku dhimatay colaadii ay meesha ka oogeen qabaa'ilkii isku direen beelaha shabeellada dhexe dee- walaalaha ah waa isku baabaasheen markay iyaga dhexdooda isku baabaasheen hadday haddana qoorta waxay u geriyeen inay hiiraan meeshan degto oo ay qaraaro yihiin oo inay arti iyo inay eeddo ay yihiin inay haddana isku laayaan marka dhibaatada ay geysteen ilaahay subxaanahu watacaala ayay u diiwaan gashan tahay kalena xisaabtami doona annaguna insha allahu tacaala ciidanka ilaahay ayaan nahay xisaabka adduunyada ayaan annaguna lalina waa kala xisaabtamaynaa insha allahu tabaaraka watacaala marka dhib badan ayay ka geysteen labadaas sariya barkaas waana waxa keenay in labadaas sariya barkaas aan halganno duulka galno oon jidka iyo moogtahay xerada ugu daadano oo aan dhibaatada maanta gaarsiisno inay em, dhulka ay laba sano kalba qarsanayaan maanta dib u qarsano keentay waa arrintaas insha allah sheekhana n maleeshiyaadkii maanta cagta la mariyey xaggey ku dambeeyeen oo u jihaysteen kollay goobaha lagu diriray annagu waxaan arkaynay wixii ka dhintay iyo wixii ka dhaawacmay meesha aan ugu tagno maana wixii kale iyadoo sii firxanayaa noogu dambeysay waxaan is leeyahay iyaga un kala haysan oo haddii alla idanka leeyahay ee cararaya oo gaadiidkii ka cararay oo kabagooda ka cararay oo qurqurka ka cararay ayay sii ordaayeen insha allahu tabaaraka watacaala waana lagu daba jiraa hadda meesha ay ilaa hadda joogaan insha allahu waana la daba joogaa rajana waxaan ka qabnaa inaan soo qabano oo aysan dad dambe dhibin haddaysan toba keenin waa tahay alwaali bal wax ma nooga sheegi kartaa istaraatiijiyadda ay leeyihiin deegaanada maanta cadowga laga xoreeyey waxay istaraatiiji u yihiin awalan cadabka dad muslimiin ah oo mudan in diinta ilaahay la gaarsiiyo mudan in shareecada ilaahay la- lagu dhaqo mudan in ay nabad helaan mudan in ilaahay ay raalli geliyaan ayagana ilaahay ay raalli ka noqdo marka istaraatiijiyada ay leeyihiin awalan wa qabla kulli shay waa in dadkan noloshooda iyo nabadoodii loo soo celiyo degaan ahaanna waxa weeye dhulkan saddex- saddexda gobol oo shabeellada dhexe iyo galguduud iyo hiiraan ayuu wuxuu u yahay xuduud waa dhulka saddexdaas gobolba marka si aan saddexdaas gobol nimankan fisqigooda uusan ugu faafin ayay ahayd in la cirin jaro dadka carowga oo meeshan jooga si aysan goboladan saameyn ugu yeelan ma- maadaama ay qurub nijaasa yihiin inaysan ummadda kala nijaasayin dadka jooga ayaan ugu talagalnay marka deegaanadaas waa deegaanada muhiim u ah saddexda gobol shabeelada dhexe hiiraan iyo galgaduud waa tahay een, sheekh yuusuf mujaahidiintu maxay uga dhigan tahay inay la wareegaan deegaanadan waxay muhajaariintu horta runtii waxay ku bixiyeen ilaahay uga mahad celinayaan guusha maanta ay gaareen waxayna ku bixiyeen naf iyo mafiis wax la waxa ay huri karaan ay ku bixiyeen waxay uga dhigan tahay inay xoreeyeen walaalahood ay u halgamayeen oo cadowga gacanta ku dhigay ee iraadadiisa iyo rabitaanka ummadda diiday ee ku qasbaya dagaal inay galaan ee ku qasbaya gabdhooda inay hijaabka tuuraan ee ku qasbaya diin la-aan inay ku noolaadaan ee ku qasbaya in ay ismiraan ay isdilaan habeenka yani waxay uga dhigan tahay marka guul taariikhi ah oo maogtahay awalan ummadda deegaankaas degan ay ka sheekayn doonaan insha allahu tabaaraka watacaala soo naqashadii shareecada ay dhihi doonaan waxay uga dhigan tahay sida oo kale in ay tahay arrin laga dheehan karo shareecada ilaahay inaan cidina dimi karin shareecadana ilaahay baa iskale yuriiduuna an yudfiuu nuur allahi biafwaahi wallahu mutimu nuuri iyagu inay damiyaan rabaan laakiin ilaahay mutimu nuuriga isaguna inuu ni- taam yeelo nuurkiisa ayuu xaqiiqo ku yahay in diintaanu rabbi leedahay ragna leedahay ayay waxay tusaysaa cadowga diinta ilaahay nacab iyo dadka jecel oo diinta ilaahay ka qaadan waayey tahdiidka gaalada marka waxay uga dhigan tahay guul taariikhi ah oo dadka soomaaliyeed kusoo jiidi doonaan inay cadowgooda iska dhici karaan tusaale ugu ah inaan diyaarad iyo baabuur tignika iyo ciidan didaayo mooryaanahu inaysan waxba tarin asbaabta nasriguna ay tahay in ilaahay lagu xiran yahay wama nasru ila min cindi illah taasay uga dhigan tahay mujaahidiinta insha allahu tabaaraka watacaala waa guul taariikhi ah oo shabeelada dhexe usoo hoyay waa tahay sheekh yuusuf waxaa tahay waaliga wilaayada shabeellada dhexe maxaa idinkaga qorshaysan ka wilaaye ahaan deegaanadan maanta la xoreeyey ee cadowga laga saaray deegaanadan waxaa nooga qorshaysan inaan sharciga ilaahay kusoo celino si nabadii ay waayeen inaan inay helaan gurguurta waxa u keenay nabadaro ayuu u keenay sida shabeelada dhexe dadka deegaanada dadka jooga ay ogyihiin annaga waxaan u wadnaa wa nabad wuxuu u keenay dagaal qabiil oon sharci lagu kala baxa lahayn annaga waxaan u keenay shareeca islaam kitaab iyo sunaan u keenay isaguna dastuur iyo kudis binaal u keenay wuxuu u keenay xisbu shaydaan annaguna waxaan u wadnaa xizbullah wuxuu u keenay mooriyaan dadka dhacaysa annaguna waxaan u keennay culimo ilaahay ka amar qaadata oo dhiigga dadka ilaahay walaa taktulu nafsa alatii xarama allahu oo uga xaaraantinimeeyey oo ka amar qaadanaysa xoolahooda walaa taktulu amwaala annaasi bilbaadi ilaahay uu ku yidhi way amarkaa qaadan culimaan u wadnaa meesha uu mooriyaan uga keenay marka ummadan waxaa nooga straatiijiyada iyo hawsha aan rabna inaan ka fulino waxa weeye ummadan inaan diinkeeda iyo nolosheeda iyo amnigeeda aan usugno waa tahay een, sheekh yuusuf cadowgii laga xoreeyey deegaanadan maantay iyo hoggaanka riddada ee xasan gurgurte maxaad fariinaad u diraysaa horta cadowga cadowga waa wada labaantood waa cadow laakiin dhalinyarada dhalinyarada la marin habaabshay ee derbiya meelahan daata waxaan leeyahay wadnadu dilkiina annaga waxba ku fari mayno intaasoo maraana odayaashiina idinsoo dirnay waxaad gacmihiina waxaad u diraysiin haddaad taqaaniin waad yaabi lahaydeen maanta caqligii caqli baan jirin ma maog tahay ninka caqliga lahayna haddaan la dhegeysanayn oo cilmiga lahay oo wax gartay waa mashaakil dadkaas waa dad habaabay oo baktiyey oo dhintay war waxaa mashaakila waxaad gacan isugu gacmihiinaad waxaad isugu xiraysiin in etoobiya ay qaadato waddankaas in kenya qaadato in gaara turki oo badda idin ka qaato in etoobiya qaybsato dalkan ayaad gacmihiina isku xiraysa annaga waxaan nahay wiilasha soomaaliyeed ee shalay la doortay diinta ilaahay inay dadka u ilaaliyaan loo doortay waxaan idin leeyahay waxaad u dagaalamaysiin weydiiya dadkii odayaashiin hadda u dambeysay meesha xawaalle shareecada laba sano shareecada moogeed oo maraykan ka duushay iyo gurguur iyadoon shabaab u imaan oon qof u timid la arkin shareecada ilahan ku dhaqmayna waa kuwa akhyaartooda ay ka lahaayeen meesha falaa warabbika laa yu'minu wati dariisanaya dadka soomaaliyeed waa la khasbaa dad muslimiina diintooda raba weeye ilmo iyo waxaan leeyahay caqligaa laydinka qaadee haddaad dagaal rag rag dagaal aad tihiin dagaalkan diintiina lagu xoreyahay inta ilaahay u tago katiinka soo qayb qaad haddii aadan dagaal waxba ka ogeyn na guryihiina joogto dantiina saacad waxaan idin leeyahay hasan gurguurte dardhaar oo ku badan ku karsado ayuu rabaa inuu idinka dhigtay caqliyaasha waa baabaadeena caqliyaasha waa idinka derbi kasta ku tuuran annagu wallaahi sabab haddaan helayno wax aan laydinku dirin oo ood ku oon ku ku kala nabadgeli karno wasankii baas ma jirto adaa qori soo qaatay adaa diinta ilaahay lama ogola kitaabullaahi yaxkumu fi ardi illaahi ayaad leeday aad diinaysaa bal dulmiga intaa le kitaabka ilaahay iyo dhulka ilaahay iyo addoomanka ilaahay in laysku xukumo ma ogoliya waa in ay xukumaan gaala ayaad u dagaalamaysa war caqliyaasha adduunkana waa aragteen waxa idin hay waa la-aanaysaan mujaahidiinta waa aragteen saddex sanadoodaa dagaalkaana socdaa maalin hal maalin oo guuraa la-aya a ilahay idin diida hal maalin hal yoom oo maalinta guusha la yidhaahdo waxaa idin leeyahay caqliyaasha gurguurtana waxaan leeyahay hadda gurguurtow waxaa la yidhi waman yajcal dirqaama lisaydi baadah yasiidu dirqaamu fima yatasayadu ninkii libax ku ugaarsada isaga u ugaarsadaa waxaa la iska ogaa in ey lagu ugaarsado in shimbir lagu ugaarsado laakiin ninkii inta hunguriga ka bata yidhahdo anigu libaaxan ku ugaarsaa libaaxu isaga u ugaarsadaa wey wadankan gaalad usoo kaxaysata inaad ku sadullaysado ummadan ku disho mujaahidiinta ummadda difaacaysa aad tidhaahdo ma og tahay history way waa la baabi'inayaa wax weeye ma og tahay waydin dhibeen aad tidhaahdo dadka halkaas eedoon cidka yeelaysa aysan jirin maanta ethoobiyaanki iyo kenyaatiga iyo dadka aada wadatay libaaxii aad ku ugaaraysid muxuu kugu sameeyey waa kaas meel cidlaa kusoo dhigay haddaad nin caqli la tahay soomaali waa ku fiirsanaysaa dadku caqligeeday leeyihin marka libaaxaad ku ugaaratay soo adiga kuma ugaaran maanta saaka meel cidlaa labaiyo toban biloodaa ka dhima waxaa yii saddex toban bilood waxay taa maqa soomaali qof ku rabta abgaalaan ku rabi an wacayslaan ku rabi an caligaasaan xabad kugu fali anunka anunka wacayslaa xataa xabad kugu falin hal xabo way ka warsan marka sideedaba waxaa lagaa rabaa ninkii libaar ku ninkii libaaxa ku ugaarto isagoo cunaan naqatay waxaan ku leeyahay marka caqli yeelo taakay annagoon dalkaanyan joogno oo diintaan ku dhaqmayna oo dadkaanyan ayna doorteen kitaabka ilaahay noo dhiibteen waa og tahay midowga maxaasatimanka laba iyo tobanka waa joogtay shacabaad ahayd dhegaweyn xamar ka ahayd hasaad lahayd allahu akbar waad fiican tihiin intaan soomaali inay qabsan karta anigu ma ogeyn waa taad dhihi jirta waa isdhaqaanaa waxaa weeye niyahow doqonnimada intay iska dhaaftid dalkan waxaad ka gashay qof ka gashay oo soomaaliya oo oo taariikh la arkay oo la maqlay maaha war niyahow isbarqabo horta tawbada ilaahay waa furanta dhici diin la-aantii maxkamadahaad duwisay dadkaad laysay ilmihe aad khiyaantay ee dhafooradooda aad ku istaagtay ood majiyan ku dhisaa tiri jamaajibtooda ilaahay ilaahay haddaad u tooba keento inuu ka tooba aqbalaa macquul waana ballan qaadi nin ilaahay u tooba keena kullaay intaadan dhiman toddobaatan iyo inta intaas saa jirta wax kuu dhimana miska yara dadka soomaaliyeedna waxaan leeyahay war niman yahow amaa la gaara markii aan caqli yeela lahayn bishir bayaa wuxuu yidhi dad muslimka halgud lagama qarino nin mu'mina laba mar lagama qarino marka wuxuu yidhi dadkan duleelka dow gashow laga duraayo xow dawaahow nin abwaanoo kala wartaa markaasuu yidhi dawlad islaama how dawaa oo dalka iyo diinta daafice dawlad islaama how dawaa dalka iyo diinta daafice niman yahow waxaa idin daawaa diinta ilaahay inaad qabsatiin dambas la afuufay deb ma noqdo dad deb rabaa dambas afuuf ku daalaya dantooda sheegna nimaan nimaan ninku shir ku weydiiyey markaasuu yihi waa dal iyo dawlad dad raboon diintooda u dagaalamay nin raba inuu gaala saan u noqdo dawlad iyo dalna raba xaggaad ku arkee dadka dalka waa kara waa la kala qaato waa la kala qaato waa la isku haysata hadda gaalidaa isku haysata khariiradaa maalin kasta laga saaraya soomaaliya kuma jirta leeyahy war bilaahi calaykum soomaaliya waxaan idin leeyahay si guud si gaara shabeellada dhexe dadka degan si gaar ah dadka hadda gaalada ay soo kaleysatay xasan gurgurta iyo macusliyda oo odhan u yahay iyo waxaan idin leeyahay war dib u fikira waxa wax yarood maanta liqdaaho waxba kugu tari mayaan dib u fikir war niman yahu kitaabkiina ilaahay qabsada dad ilaahay dad ilaahay dad ilaahay ka idinkaga baqayo maalkiina iyo naftiina iyo ardigiina iyo sharaftiina rabbi maxbuuga u cabsanayo zimaamka u dhiibtaan leeyahay dadka soomaaliyeed gurgurta iyo ciidankan tiisa oo macawisliyda ridada sintaasaan leeyahay shabeellada ku dhaaqo waxaan leeyahay laba sannadood aan kala maqnayn waxaa lagu maamaahaa in ina attabaacuda laa yadur idaa taqaarabat ilqulub mar haddaan qalbiga iskaga jirno kala takaanyi iyo kala maqnaanshadaanyi hal xaba naga dhibi mayso way isnaqaanaa qalbiga ayaan iska jeclayn nimankii waxaa tihin yidhi xamse cabdi barre ka sheekeeyo nimankii yidhi tihi anigu gaalan idin dhaqaana hadaadan naxirayna inaad diin dad dad dad diineedtihiinna waa la ogyahay waxaan idin leeyahay bulshada shabeellada dhexey waa idin soo naqday shareecadeena idin soo celshay gurguurtana waa ka adkaanay waa ogtihiin wax alla wuxuu meeshan idinku kor keenay oo idinku cabsiyana gacantayday ku jiraan mahaana yaalin waxaan idin leeyahay diyaargarooba dalkiina daaf difaac difaacadiisa u diyaargarooba diintiina waxaan idinka rabnay waxaan idinka rabnay maalinta ay yimaadeen nimankaas inaad hubkiina qaadatin shareecada weydin anfacaysa inta idinka dhimatay oo ama idinkaga dhimatay deriskiina nimankaan adinkoo isku ah mudullood daare mudullood iyo muxuu ahay daradoole mu- daradoole mudullood iyo ciise mudullood sooma saddexdaa saas meeqaa iska disheen hadda abjal meequu dhaxdiisa iska laayay meeqaa ilmo daara laga dilay meeqay iyagu dileen waxaan idin leeyahay marka haddaad shareecada ilaahay u dagaalamtin intii idinka dhimatay wallahi idinkama dhimatay intii idinka dhimatay janna geli war naf iyo xoolo iyo maal iyo ardi iyo sharaf ah iyo baaqa iyo din ilaahayna ma qaadaayo suuragal ma wixii aad ilaahay u diiddo oo rasuulkiisa u diiddo oo diintada ku difaaci weysana doqon dabaalaha kaa qaadaayo sidau hadda kaaga qaata waxaan idin leeyahay diinta ilaahay waa idin soo celinaa nala qabsadha reetiyaadna waxaysan oo lahaadaan war intaad soo maraysiin waa nimidaye waana soo dhaweyseen na soo dhaweeye waxaana idiin sheegaa hal qof oo wax loo haysto ma jira dadka gurguurtaa wuxuu ku yidhi imaa macnaa wa imaa lidana isagoo iska dayaaya buusha iska dhigaya waa ognahay waxa dhamo dadka dhan khadka ka baxshay waa ognahay ninkii marka warkaas xun mooday ama bal danantum an lan yanqaliba arasuulu walmu'minu ilaa ahlihim abadaa inaanan soo naqin ay la noqotay ee shaydaanka ou duushay ilaahay haw tooba keeno tawbaa laga rabaa qof wax u haysata mar hadduu tawba keeno inti kaleo shaqa ku yeelan oo la dhibaayana hadda waa laisla kaaniya dhibaayay dhibkiinaa noo dhibahay keennaa idin dhibahay way iska warqabnaa waxa waaye ahlan wasahlan shareecada ilaahay iyo kitaabkaa noo ballama cadowgaasna aan isla dafcino waa aragteen cadowga hadduu idin kala haysto inuusan waxba idinkaga tegi garab wuxuu yidhi intaan kulu ah aan kaalma leeyahay hallay kaashado nimaa ceel ku shubay war intaan ka adinkaan idiin dagaalamayna guryihii waxaad ogtihiin xamar wixii ka dhacay xamar wixii ka dhacay wax la cafiyey ma jiraan annagu markaan raadiyaasha ka dhegaysano ummadda la guryahooda iyagoo hurdaayo la burburaayo ee lagu kor gadaayo ee justification looga dhigaayo dowladaha iska lahayd war waxaan u dagaalamaynaa dadkaas inaan ilaahay ugu dhowano ka xorayno ninkan shaydaanka ah iyo ciidankiisa munaafiqiinta oo ciyaal suuqa ah waxaan rabaa marka niman yahow far keligeed foorma dhaqdaa la yidhi hal beriyoon u roogsanaa nagu filan hal beri oon ma rabnan nidi meeqa maraan soo nidi hadda waa ogtihiin reeshabeelada dhaxow waa ogtihiin xamladi la dhihi jiray badweynta hindiya gurigiisa uu idinku shitay saddex abdaar ismaan gurigiisa ku shitay isagu wuxuu yidhi shabaab ha lala diriro waxaad ku tireen shabaab anuga danow nooyaha la diriri maynaad ku tireen toogan xaa idin xaa idin qaaday xaa idin qaada toogan shabaab la diriri mayna anuga danow nooyahay anu ka isdilna oo isnacna oo waalnima naga dhuntay ay namireeyeen xabadna noo geysa maayaane haddaad shabaab la diran tahay adduunka kale aari shabeelada dhexe xabad laga ridi maayaan odayaashidu tira waa ognahay ciddi tirna way is ogtahay laba nimood baa u nimanta maaha diida niman yahow wixii aad difaacaas waxaad ku gaarteen waa ogtihi diintiina idinku nabad gashay dhiiggiina idin nabad galay niman yahow waxaan idin leeyahay marka digaagtiina idin soo naqatay kitaabkiina iyo sunnadii nabigaa idin soo naqatay shareecadiiha idin soo naqatay gacanta ku qabsadha di- difaacdana cid idan kale lama arke waxna idinkagama rabno ilahan wax uga rabna hal xabon idinkaga rabno lama arko waxaan idinla gubayna waa waxaan u dhalanay waa waa waa waa waa inaan isku jirna waa inaan isku islaamna waa inaan muslim daal diinta islaamka naga dhacaysa waa inaan muslim isku nahay marka waxaan leeyahay waa inaan qaraaban nahay soo dhawaada wadankan ilaahay aan difaacano diintan aan difaacano ayadaan ugu filan haddii kale wixii ka dhacay waa ogtihiin haddii qaraabnimo la isku dhaafayo laba cabdalle isku dhaafire oo isla dhashay waxaa isku dhaafi lahay maxamed muuse waxaa isku dhaafi lahay cabdalle waxaa isku dhaafi lahay muxuu ahaa bar mugaale iyaa isku dhaafi lahay waxaa isku dhaafi lahay xawaallo maxamede abgaala isku dhaafi lahay haddii dhaliya wax tiri war diin waxaan ahayn walaalnimo laguma sugi kare diintan qabsadha waa idinle kala ah wabillaahi tawfiiq kaasi wuxuu ahaa waaliga walayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe sidoo kale waxaa goordhowna soo gaaray waraysi ay idaacadda al andalus la yeelatay waaliga walayada islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abu xamsa kaasoo isaguna ka warramay weeraradii maanta ka dhacay gobolka shabeellada dhexe ee maanta bishaaraad ayaa ka jiray deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe maamulka wilaayada iyo bulshada wilaayada islaamiga ee mudug sidee ula socdeen bishaaraadkaasi الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وسلم أجمعين maantay bishaaraadka ka dhacay walaayada shabeellada dhexe bulshada ee qeybaheeda kala duwan gaar ahaan reer mudug aad bay loo socdeen waktiga waxaa la dhihi karaa in uun salaad ay ku jiraan mooyaane inta kale dadku aad bay usoo jeedeen idaacadda dhegta lagu wada hayay bishaaraadka waxaa lala socday wariyaasha andalus ee soo tabinayay baa lala socday arrintaas maanta waxay ahayd arrintii ana qiyaas hadda dadka reer mudug aad bay u weyneed sababta markii laga tago inay dadka murtadiin ahaayeen inay magaranaysaa jabka ku dhacay dadku ay ku farxeen markii laga tago dadkana waxay ahaayeen si kusoo duulay walaayaadka islaamiga ah murtadiinta kusoo duushay gaar ahaan kuwii dhaqan xumada iyo dhibaatada ka geystay qaybo kamida gobolka mudug oo ilaahay kusoo jebiyey allah kusoo aagay wixii la ururiyey wax kamid oo meesha la isugu geeyay ahaayeen marka bulshadu runtii waxay u qabeen ara adagay u qabeen aad bayna ugu farxeen ugu farxeen markii ay maqleen mujaahidiintii caro kala dul dhacay oo ma garanaysaa deegaamo intaa la eg gacanta mujaahidiinta gashay markii ay maqleen dadku aad bay ugu farxeen inta warbixinaan ka hayo deegaanadaas waxay ahaayeen deegaanadii waktiga dhowr iyo tobanka sana ah shareecada islaamka hersanayey hooska shareecada hersanayey dadkoodu maraakiibtii sharciga ay ka fureeday masaajida xalaqaadku ka ognaay dadku ay u xugun tagaayeen wixii ay isku qabtaan ilaahay kitaabka kitaabkiisa loo xugun tagaayey cadowga kusoo duulay muddo laba sano inay tahay aan u malaynayo iyo weliba inay tahay aan u malaynaayona ma garanaysaa cadadaas ay gacantooda gashay dumarkoodii la kufsaday khayraadkoodii lala baxay la dhibaateeyey dadkaa dad waxay ahaayeen gurmad u baahan mujaahidiinta u gacan ahaatinaya aad bay u dhib qabeen aad bay ma garanaysaa inta aniga aan xogteeda hayo mujaahidiinta u gacan haatinayeen maantana waxaa waaye aad bay mujaahidiinta usoo dhaweeyeeno farxaday naftooda meel ay isla kala geeyaan garan lahaayeen sida xogta aan ku helayo sheekhana sheekh xasan abu xamsa in cadowga hal maalin qura uu isaga cararo ilaa iyo lix deegaan oo ka tirsan shabeellada dhexe sideed u aragtaa waxay ka dhigan tahay baabilkaa sidaan u yaala baabilku sidiisa waa been beentuna raad ma lahan asal ma lahan xidid dhulka gala ma lahan waxaan waa wax markii horeba been laysu sheegay ahayd gaaladu ay kusoo diilo beena ay kusoo howlgeliso dadkaan ma garanaysaa mufsidiinta ah laablakac bay marka hore ku yimaadeen cararkii ay ku yimaadeenna laablakacaasaa keenay maantay lix deegaan saacado gudahooda mujaahidiintu gacanta uga dhigaanna waxaa iskale beentaa iyo ma ogtahay waxaa hididiilada beenta noocaana nimanku waa ma garanaysaa hankii ay lahaayeen iyo beentii loo soo sheegay wixiiaa beenoobay waa niman aan ma ogtahay waxaa la goostay mushaaraadkii iyo wixii ay gaaladu ku caawi jirtay waa la goostay ayagu dhexdooda waad maqlayseenoo hoosay isugu rogmeen waxay noqotay hal labii samaartay iyo hal haday hal hal hebshay labii samaartay kaa hereen hadda ka hor waxaa jiray habaar ahaa jiray habaarkii halkaas ayay taagan yihiin ninka odaga u ahay waa maqlayseen maalmahan inuu bulshada reer muqdisho intuu xabaalihii kasoo jeestay oo danta caamkaad kasoo jeestay oo usoo jeesta markaan dadkii noloshoodii guryihii noloshii dadkii uu caryidi geliyey ma garanaysaa wax aan la oqoon oo magacyo loo bixiyey dadka uu ku baadaayo isagaa marka la nacay isagaa la nacay ninkii meeshaan shala kusoo shubay oo ma garanaysaa beenta isagana loo sheegay isaguna ayaga usoo sheegay isagiyaa la nacay kuwaana isagiyay naceen maanta marka tani waa fursad ay ku doonayaan inay saaxada dagaalka uga baxaan marka ma hayaan nimanku moral iyo niyad ay ku dagaalamaan ma hayaan markii horeba wixii lagu soo dagaalgeliya beenay ahayd mushaar beenaha laynsiyahay ahayd garaado beenaha laynulxinahay ahayd dowladaad noqonaysiinay ahayd wixii oo dhanna waa la waayey marka haddii wixii oo dhan la waayey maanta nin waliba wuxuu raadinaa qaab oo uga baxa waxaanu raadinaa dhanka kalena haddee ballanqaad baa jiro ilaahay oo isagu siiyey dadka muslimiinta ah iyo mujaahidiinta uu siiyey allah tabaaraka watacaala isagaa ma ogtahay sheegay ciribta dambo in ay muslimiintu leeyihiin isagaa noo sheegay inuuna gargaarayo isagaa noo sheegay gacmaha muslimiinta in lagu cadaabi doono oo hooji doono muslimiinta oo barwaaqay doono allah baa noo sheegay marka tiiyaan aragnaa allah tabaaraka watacaala wuxuu leeyahay qaatiluuhum yucadibhum allahu biaydiikum wayuqsim wayansurkum calayhim wayashfi suduura qowmi almu'miniin wayudhib qayda quluubihim marka maantay quluubta muslimiinta wax ma garanaysaa caradii ay qaaday ay ku faaruqdo ay ku fayaabaadaan oo shaafiyaa dhacay muslimiinta dawadoodaa dhacday cadowga ma garanaysaa inay harabaaba-ana dhacday nicmo haddee maogtahay ilaahay uu noogu tala galay marka ugu dambeyn maxaad fariin ama hambalyo u jeedinaysaa ciidamada mujaahidiinta ee ka qayb qaatay howlgalladii fariidka ahaa ee maanta lagula wareegay ilaa iyo lix deegaan oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe mujaahidiinta waxaan leeyahay acmaashiina allaha barakeeyo intii ku shahiiday shahaadadooda allaha aqbalo intii dhaawacantay ilaahay ha bogsiiyo ha fududeeyo dhaawacyadooda hana bogsiiyo inta kalena waxaan leeyahay cisi iyo sharaf ku noolaada aakhiradiinana insha allahu tacaala xuurul cayn ilaahay martigelintiina ha ka dhigo allah tabaaraka watacaala cisi iyo sharaf adduunka ku noolaada wixii aad higsanayseen ee adduunya aakhira ahayba gacantiina allah geliyaan leeyahay qurbay naga faydeen qulubteennay shaafiyeen asbaabta ma garanaysaa waxay la yimideen cadowga jabka uu ku gaari lahayay la yimideen waxaan leenahay allah tabaaraka watacaala acmaashiina ha barakeeyo janatulfardowsa allah ugu bishaareeyo dadka ma garanaysaa deegaanka kaa degan shabeellada dhexe ee maantay cadowgii ilaahay laga dulqaadana waxaan leeyahay mujaahidiinta wiilashiin xogaalihiin soo dhaweeya la shaqeeya faraxa ka daba qaada geela uqala waxaa waaye dadka dhulkaas degan maxaa lagu yaqaanay inay ma garanaysaa jika diineedaa lagu yaqaanay dadnimaa lagu yaqaanay diinjacaylaa lagu yaqaanay waxaa inay yihiin dad macno leh oo fiican sooriyiinta ku fiicana lagu yaqaanay maantana waxaa weeyaan wiilashoodii waa usoo gurmaday cadowgii ka dulqaaday waxaan leeyahay marka wiilashiina soo dhaweeye oo ugool qala oo u oo soo dhaweeye gobla gobasha u firiya baaraka allahu fiikum aad baad u mahadsantaha sheekhana sheekh xasan abu xamsa waaliga wilaayada islaamiga ee mudug assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dhuuxa waraysyada ayaan ku guda jirnaa markaana ahaan idin soo gudbinno culummo iyo salaadiin bogaadiyey weeraradii maanta ka dhacay walaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe
istuudiyaha idaacadda islaamiga alfurqaan waxaa nagu soo booqday sheekh cabdifataax aweys abu xamza oo ka mid a culimada diinta islaamka sheekhana maanta dagaaladan ka dhacay gobolka shabeellada dhexe sideed u aragtaa alxamdulilah wbihi nastaciinu cla umuuri dunya wdiin الله أكبر الله أكبر ولله العزة ولرسوله ولكن المنافقين لا يعلمون الله سبحانه وتعالى يا مهد مدن إزيي أو قوليي مجاهدين تا إلهي سبحانه وتعالى يا أولا أمهد علينا وحن لنا هاي dadka raba inay diinta ilaahay ku damiyaan dagaalada ay abaabulayaan maraykanka iyo yuhuudda iyo waxa raacsan ee murtadiinta ah qarashka ay ku bixinayaan iyo juhdiga ay gelinayaan iyo waqtiga ay ku bixinayaan allah wuxuu noo sheegay subxaanahu watacaala inay ku khasaari doonaan laga adkaan doono xoolahooduna gacanta muslimiinta ay soo geli doonaan mahmaa xashaduu wa mahmaa jamacuu wax kastoy ururiyaan wax kastoy kulmiyaan allah subxaanahu watacaala wuu dulaynayaa allah subxaanahu watacaala wuxuu qur-aanka cadiimka noogu sheegay in jihaadku uu yahay midka keliya ee lagu celin karo ba'siga iyo shidada gaalada ah allah wuxuu leeyahy jalla wacalaa kuwa gaalada isagoo ka waramaya mu'miniintana boorinaya allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahy waxaad ku dagaalantaan jidka ilaahay waxaadna la dagaalantaan kuwa ilaahay diintiisa ku gaaloobay haddii intaa laydinka helo maxaa imaanaya waxaa imaanaya ilaahay inuu celiyo ba'siga iyo dagaalka iyo shidada gaalada ay wadaan wax kale ee lagu celin karo gaalada shidadooda ma jirto ilaa dagaalka mooyaane allah subxaanahu watacaala marka kitaabkiisa cadiimka ah ayuu noogu caddeeyey in jaxfiga iyo gurguurashada iyo hanti ururinta diyaaradaha iyo dabaabaadka ay gaalada kusoo gurguuranayaan oo ay rabaan inay ilaahay nuurkiisa ku damiyaan inaysan ku damin karin yuriiduuna an yudfiuu nuura allahi biafwaahihim waya'ba allahu ila an yutima nuurah waqaala sala allahu calayhi wasalam aljihaadu baabun min abwaabi aljanna yudhibu allahu alhama waalhamma allah wuxuu leeyahay jihaadku waa albaab albaabadii jannada ka mid ah ilaahay wuxuu ku tebiyaa murugada iyo tiiraanyada qofkii rabaa inuu murugo ka baxo qofkii rabaa inuu ciil ka baxo qofkii raba inuu cisoobo jihaad ka haleelo falyalxaq kaafilatu ljihaad qolada maanta guuldarrada dhabarka loo saaray oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa uu fashiliyey oo hamigoodii iyo dulmigii iyo maaragtaa ihaanadii ay ummadda muslimka ah ku hayeen iyo waxay la damacsanaayeen dadkan iyo diintiisa ilaahayga dhabarka ka jabiyey oo maaragtaaye oo ku fashiliyey waxaan leenahay hadda towbad baa idiin furan nin jahaad ahloom alhoominahayoo ubaxa loo saaray oo dagada oofinhayoo ugubka dhiibaayo islaamkana aan daayicin ee u ixsaanfalayo oo gaalka eyga ah araxda goynaayo ajar iyo ducu leeyahay sow ikhyaar ma ah midka diinta ka u fooday ee faranji aanaystay ee amxaarka eyga ah ardaaga u jiifo oo uba ilaalo ahoo u agajoogi asagana af lama daaliya sow ibliis ma ah farxaddayda waxaa moodaaba hadda in mujaahidiinta aan dhex joogo dagaalada maanta ka dhacay ceel cali axmed iyo daarunicma califood dheere waxay xasuus u tahay waa taariikhdii ugu xumeed oo maanta cadowga ku dhacdo wixii ka dambeeyey dagaalkii coosweyne maanta tan waxaan leeyahay coosweyne oo ku saddex jibaarantaan isleeyahay marka aad iyo aad waxaan leeyahay mujaahidiinta dadaalkiina meeshiina kasii wada waxaan idin leeyahay waxaa kaloo idin diraa waxaa la yidhi cadow doqontii dara daandaansigooda oo daqaradii la dayeyso baa dib u soo noqdo dulligii ushii weli doonay ma fahante
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo aan gebi ahaanbaa caawa uga hadalnay weeraradii ka dhacay gobolka shabeellada dhexe halkaasoo lagu soo afjaray xeryo badan oo ciidamada dowladda federaalka oo ku lahaayeen tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي